Aqoons-weydaarsigu wuxuu soo qabanqaabiyay xafiiska hantidhawrka guud isla markaana ku saabsanaa fahamka sharciga xafiiska hantidhawrka guud ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ayaa waxaa loo qabtay agaasimayaasha guud, agaasimayaasha waaxaha iibka ah, maamulka iyo maaliyadda, iyo hay'adaha federaalka. Tababarka oo hal maalin socday ayaa waxaa si wadajir ah uga hadlay ku-xigeenka xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka ahna furimaha xafiiska hantidhawrka guud ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Cabdijamaal Ismaaciil Maxamed iyo xisaabiyaha guud ee qaranka Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Anas.
dalkeena shuruuc buu leeyahay sida uu sheegay siciid birmada uu sheegay abukaataha annaga dalkeenu sharcilaan ma aha shuruucda qaar midna taa lagu sameeyey isbedel dalkeenu ilaa iyo lixdankii wuxuu wixii ka dambeeyey shuruucdiisu way mataqaana mar walba isugu bedelayeen ku dhaqankaa naga maqnaa inta badan aada baan ugu faraxsanahay maanta meesha aan marayno dowladnimadana meesha aan maanta marayso waa meel aada u fiican meel fiican baan kaga jirnaa mataqaana adduunka waxaan rabnaynaa hore usii soconno shalay maantaa ka fiican maanta waxaan rabnaa inaan kasii fiicnaano guud ahaan xafiis kasta oo hay-adaha dowladda ka midana waxaan rabnaa inuu kaalintiisa qaato
waxaynu dhammaanteen u hogaansamaynaa sharciga maareynta guud ee maaliyadda ee dalka halkaasoo ay ka dhalinayso in hantida qaranka ee ummadda soomaaliyeed loogu adeego loona isticmaalo sida ugu saxsan marka arrintaasi ka sokow sharciga iyo shuruucda kale ee waddankaba sidoo kale waa mas-uuliyad diini ah ee dhammaanteena saaran